bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa firdowsa cismaan nagaal waxaan ahay wasiir dowlaha shaqadii shaqaalaha waxaan ka mid ahay wasiiradii uu ku dhacay xanuunka coronavirus bilowgii bishan may oo lagu jiro hadda waxaan tagnay magaalada qardho gurmadkii qardho caaday oo daadadku markay ka dhaceen aniga iyo shan wasiir oo kaleon ka mid ahay baa xagga tegay oo dadkii xagga kasoo shaqeynaya ka mid ahaa markaan soo noqday garowga soo noqday waxaan soo noqday bishii toddobadeedii may toddobadeedii markaan magaalada imid garowe xanuun baan dareemay xooga wasiiradii kaleon isla soconayna qaar kamid a laga helay marka waan shakiyey simtomyadii qaar kamid oo badan baan isku arkay waxaan tegay meesha caafimaadka lagu baaraya laabka waxaan iska soo qaaday testigii waxaa la iisoo sheegay bishii bishaan hadda lagu jiro tobankeedii in maaragtay xanuunkii coronavirus uu yahayo waxaa ka mid ahaa calaamadihii aan isku arkay qandho saa-id ah oo aada u badan waxaa kaloo ka mid ahaa kor xanuun saa-id u badan oo korka dhan ay xanuunayo calow xanuun badan waxaa ka mid ahayd dhuunta aada iyo xanuunaysay qandho saa-id ah oo maaragtay every two hours labadii saacba haba aan qaadanayo kelin mada xanuun ah baan isku arkay muddo isbuuc ah baan saas ahaa isbuucaas kadib alxamdulilah waxaan u gudbay recoveryga caadiga ahaa normalka ahaa muddadaas waxaan isku arkay xanuunka ilaa hadda waxaan joogaa guriga karantiin baan galay gurigayaan ku galay alxamdulilah weli banaanka uma bixin hadda adugu saddex isbuuc iyo xoogaa saddex isbuuc baa kasoo wareegtay ilaa markii la ibaaray xanuunka laga helay laba beri ka hor waxaan qaatay testigii kale oo laisku fiilinaya inuu xanuunka kaa bixiyo in kale waxaa la iisoo sheegay inuu iga baxay oo negative aan ahay alxamdulilah waxaan rabaa marka bulshada reer puntland inaan u sheego xanuunkan waa caabuq adduunka kusoo saa-iday waxayna u eg tahay inuu noqon doono xanuunada caadiga ah oo normalka ah oo joogi doono oo dadka bili-aadanka ku dhaca inuu kamid noqon doono sida jadeecadoo kale aidsoo kale maaragtay fayrasyada caadiga adduunka jira inuu kamid noqon doono marka ma ahan wax mucjiso ah oo maaragtay adduunka kusoo saa-iday waa just waxaa waaye virus kaleeto oo maaragtay adduunyada kusoo saa-iday marka yaan laga didin laga maaragta laga cararin laakiin waxaa loo baahan yahay in laga hortago oo maaragtay sida ugu fiican oo looga hortagi karo xanuunka looga hortago waxaa ka mid aan waxyaalahan sameeyey markaan isku arkay calaamadaha oo aan dareemay in xanuunkan uu yahayo waxaan sameeyey karantiil baan galay gurigan joogay banaanka uma bixin waxaan bilaabay waxyaalihii mudaawaadka ahaa oo maaragtay la yiri dadka soomaalida inta badan ay dadka kula taliyaan in la cuno oo la cabo waxyaalo la cabo badan waxaa ka mid ah sanjibiil iyo biyo kulul iyo liindhanaan iyo maaragtay toon iyo wax laisku shiido oo juice laga dhigto la cabo iyo sidoo kale laisku huuriyo inta la karkariyo laisku huursho waxyaalahaasaan sameynayay wax walbo aan iskula tacaali karay baan sameynayay intaan guriga joogay alxamdulilah muddo tobanberi gudaheeda ilaahay maaragta iga waa iga saaray waxaan dareemayay alxamdulilah inaan normalkay kusoo noqday korkayga uga baxay qanadii badnayd iga ba'day xanuunkii badnaa iga ba'ay marka waxaa loo baahan yahay qofku markuu dareemo inuu xanuunkan haayo uu iska shakiyo kow inuu isbaaro uu la xariiro tiimka caafimaadka oo baaraya xanuunka kan kadibna uu karantiil galo gurigiisa joogo oo uu ka ilaaliyo bulshada kale walaalihiisa inuusan xanuunkan gaarin guriga joogaan dadku isla tacaalaan aysan maaragtay isbitaal tegin daawooyinka aysan qaadan hadduu qofka xanuunka coronavirus laga helay waa inuu joogo gurigiisa iskarantiilo uu isla tacaalo waxyaalahan hadda soo sheegayay oo kamid yihiin daawaadka soomaaliga ah uu qofku qaato dadka kale uu ka fogaada xataa isaga dadka guriga la degan uu iska karantiilo alxamdulilah ani dad baa guriga la jooga waa iska karantiilay qolkayga kama soo bixinin muddo laba isbuuc ah waxaa la ii keenaya cuntada iyo waxaan u baahanahay albaabka la iisoo dhigayay waxaan ku taxadiray inaan maaragtay contact aana la yeelan dadka guriga la jooga aynan is arkin aan meel anugu aan taabtay ayago isa taaban aan ka ilaasho xanuunka oo maaragtay aanan faafin baan aada ugu taxadiray alxamdulilah